alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah waaalihi waasxaabi alkiraam wacala ataabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd suurat lxaj ayaynu ku dhex jirnay hadyiga iyo xoolaha la gowracayo baynu soo aragnay sida ilaahay ugu dhiirigeliya ummadda iyo dheefaha ku sugan wlbudna jacalnaaha lakum min shacaa'ir illaahi lakum fiiha khayr khayr badan baa ku sugan oo waa camal ilaahay dartii loo qabtay dheefta adduunyo ka sakow haddana ta aakhirana aad bay u badantay fadkuru sma allaahi calayha sawaafa marka sawaafa hore aynu usoo tilmaanay inay neefka saddex adin ku taagan yihiin waana caadiyan habka u fiican in geela loo qabo loo gowraco macnaha faidaa wajabat junuubuha fakuluu minha waadcimu alqaanica waalmuctar waxna ka cuna waana sunne siduu nebiguba sameeyey calayhi salaatu wasalaam geelii midba waslad yar baa laga soo jaro waa la kariyey oo elubkiina waa dhadhamiyey maraqiina waxbuu ka cabay nebigu calayhi salaatu wasalaam inay sunno tahay baa markaa culimmadu ay u badan yihiin alqaanic waalmuctar waynu soo tilmaanay ka markaa dee iska kaaftoon macnaha iska aamusan iska xishoonaya waxba su-aalanay weeye qaanicu muctarkuna waa ka su-aasha usoonba baxay kadalika sakharnaaha lakum lacalakum tashkuruun lan yanaala allaha baa ilaahay wey ilaahay gaari maayo luxuumuhaa hilibkeedu waxaa la gowracaya walaa dimaa'uhaa iyo dhiiggeedu midna walaakin yanaaluhu ilaahay waxa gaadhaya oo aqbalayaa attaqwa minkum alla kacabsi xaggiinna ka ahaaday kadalika sidaasaa sakharahaa lakum ilaahay uu idinku sahlay xoolaha ah litukabbiru allaha calaa maa hadaakum si ay ilaahay u weynaysaan habkii uu idiin hanuuniya calaa maa kayfiyadii hadaakum macalaadu waa tacliiliyo liajli hidaayatihi lakum hanuuninta uu idin hanuuniyo awgeed idinkoo taa ka mahadnaqaya ilaahay uu kibaarta bismi illaahi allahu akbar wabashiri lmuxsiniin samafalayaasha u bushaaree lan yanaala allaha luxumuuha walaa dimaa'uha sababta xidhiidh la leeday aayaddu nimanka carabtu had iyo jeer waxay samayn jireen marka ay hadyigan gowracayaan ilaan sanamyaalbaa meesha ka ag dhowaa safa iyo marwa waxa lagu dhoobi jire oo la marmarin jiray hilibka iyo dhiigga ayaa la ayaa lagu subki jire oo lagu baalashayn jiray marka alla waxa uu tilmaamayaa habkii loo qali jiray iyo ciddii kolkii hore loo qali jirayba inay isbedeleen arrinkanina waa arrin cibaado ilaa inta uu kolba ikhlaaskiisa iyo taqwadiisu tahay baana ammaantiisu ay tahy kolkaasaa ilaahay uhi tabaaraka wa tacaala ilaahay alla ka cabsigu guddoomaayo aqbala iyo amarkiisa kolba sida loo qaato laakiin isaga loogu talageli maayo dhiig iyo hilib in la mariyo ama xaggiisa loo kaxeeyo saasaa ilaahay uga soo hadlay cibaadaadkii dadku muslimiinta ay gudanayeen iyo muqadasaadkoodii iyo xurumaadkii iyo karaamada ay leeyihiin intaaba marka ilaahay uu soo tilmaamay waxa uu halkan ku xusayaa ka warramayaa jihaadkii macnaha waa islaaxun khaarijiyun bacda alislaaxi daakhili dadka arrimahoodii guduhu intii ay u hagaageen isla markaa cibaadoodkoodii iyo shacaa'irkoodii ay sidaa isugu hagaajisteen waa lagama maarmaan cadowgii dabadda ka soo weerarayay in laga difaaco haddaan difaacaasi aanu jirin oo awood dadka muslimiintii ay leeyihin aanay jirinna muqadasaadkana waa laga qabsanayaa caqiide iyo cibaado toona xor uma noqonayaan saasay isugu xidhan yihin guduhu wuxuu hagaagsanaanayaa haddii dabaddu kaa giijisantay oo aad ka warwarlaaday haddii kale waxaa dhici doona balaayo noocyo kala duwan leh ina allaha ilaahay yudaaficu waa waa difaacayaa macnaha isagaa garab u noqonaya can aladiina aamanuu dadka muuminiintaa cadowguu ka difaacaya ina allaha laa yuxibu ilaahay ma jecla kulla khawaanin kafuur mid khiyaamo badan oo gaalnimo badan marka idinku waxna ha khiyaamaynina ilaahayna nicmadiisa ha ka gaaloobina ku mahadnaqa ilaahay isagana rumeeya marka kuwa khawaaniinta ah ee khiyaamada badan ballanburinta badan gaalnimada badan ilaahay ma jecla kuwa shaydaan baa garab u ah idinkana ilahay baa idin barbar taagan oo idin difaacaya bushaarowy udina waxaa loo fasaxay liladiina yuqaataluuna kuwii lala dagaalamayay mu'miniinta ahaa jihaad baa loo fasaxay alqitaalu aw aljihaad ayaa loo fasaxay biannahum dulimuu iyaga sababtu waxay tahi waa lagu gardarooday oo waa lagu xadgudbay dal iyo diin iyo dadba meelbaa laga dhacay wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir ilaahay inuu u hiiliyo isgarab taago oo cadowgooda uu ka dhiciyo waa karaa rabbi yay qawadin ilaahay wa ina allaha calaa nasrihim dadkaa la dulmiyaa mu'miniinta ah jihaadka loo fasaxay inuu ilaahay u hiiliyo waa qadiir buu ku yahay waa karaa saasuu ku bushaaraysanayay nebiguna calayhi salaatu wasalaam dagaalkii ugu cuslaa ugu horreeyey beder markii uu galay iyadoo gaaladu saddex iyo toban saddex jeer ay kusoo laabmayaan sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhama adhaa wa amar aayaadkaa isagoo akhriya ayuu dagaalka bilaabay sidii baanay u dhacday aayaddanna waxay ahayd suuratulxaj ku jirtee sagaal iyo soddonaad aayaddii ugu horreysay ee jihaadka loogu fasaxay dadka mu'miniinta ah waktigii hore sida ibnuqayimba dee kitaabkiisa zaadulmacaadka uu taariikhda ugaga waramayo kaana aljihaadu awalan mamnuucan uma ma'duunan uma mafruudan cala almuslimiin waktigii hore waxau ahaa mid dadka loo diiday oo la odhan jiray bal horta inay isdiyaariyaan ukaadiya ku fuwaidiya kumu aqiimu salaa horta waa la tarbiyeynaya waxaa la gacmaha laabta cibaadada ooga horta ukaadiya markii dambena ma'duun buu noqdo udina markii dambena mafruud buu noqday ilaa yowmi alqiyaama dadka muslimiinta aan ka degayna waajibku waa jihaadku oo ilaahay uhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu lilah aw kulluhu lilah labada aayadoodba ilaa fitnada kufrigu intaa ay socoto ee dadka camal iyo caqiido iyo dal iyo diinba ay kaga soo duulayaan ama khatar ku hayaan gaaladu intaa fitnatul kufri ay soo riixayaan ay soo wadaan la dagaalama baa ilaha weli kolka rabbi halkan waxa uu ku xusayaa asbaabta keenaysa jihaadka aladiina kuwii weeye ukhrijuu laga saaray min diyaarihim guryahoodii bikayri xaqin xaqdaro gardarro weeye marka ayaa lagaga saaray guryahoodii ilaa an yaquuluu inay yidhaahdeen rabbuna allah laysa lahum dembun ilaa an yaquuluu rabbuna allah kiis kaloo lagu eedeeyey ma jirin inay alle uun rumeeyeen keligii mooyaane rabbuna allah baa lagu haystaa وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ربنا الله إله يقوى الله أي إلهين تاسال قري ولولا دفع الله الناس هتانوا إلهي دتك كرية بين بعضهم بركود oo gaalada bibacd barka kale oo mu'miniinta hadaanu ku reebin oo intoo mu'miniinta ilaahay uu iska rabtaaga hadaanu ku reebaynin kuwa gaalada ah oon lagu riixayn lahudimat waxa la burburin lahaa sawaamic wa biyacun wa salawaatun wa masaajid intaasoo lagu cibaadaysanayay kolba wakhtiba oo meelba ummadbaa ku cibaadaysan jirtay intaaba waa la burburin lahaa muqadasaadka iyo meelaha macaabidee dadka ay cibaadadooda ku gutaan alla rumaysana caabudaya hadh looma jiideen wax kalena daaba marka sawaamicdu waa meesha suufiyaasha nasaaradu ay ku qalweeyaan oo cidlay u bixi jireen markaa meel gaaray geli jireenoo sawmacad la ydhaah biyacduna waa kiniisadda nasaarada salawaadkuna waa kiniisadda yuhuudda masaajidaduna waa dadka muslimiinta ah halka ilaahay ku caabudaan aynu fadhinno masjidkaasoo masaajidadaasoo yudkaru lagu xusayo fiihaa magaca ilaahay ismullaahi yudkaru fiihaa ismullah magaca ilaahay baa lagu xusayaa kathiiran in badan masaajidadaa meelaha kale ilaahay magaciisa laguma xusayn badan laakiin daa wax kalaa lagu xusaa dikrigan ilaahay keligii lagu xusee keligii lagu caabudaa masjidunbu kusoo hadhay marka wakhtiyaashii hore hadday sawmacad tahay biyac iyo salawaad berigii hore haddaan jihaadka la farayn dadka muslimiinta waa laga duminayay qoladii difaacan weyda waa laga duminayay iminkana dadka muslimiinta masaajidadooda waa laga duminayaa waa laga duminayaa oo laga qabsanayaa oo laga eryayaa lagala wareegayaa la isku daya in kiniisad laga dhigo oo adiga dee caalamka dhegaystay masaajidada qaarkood oo cagaf intoo la mariyey ay dee buudiisku doonayaan iyo hinduusku inay ka bineeyaan wixii ay ku caabudi jireen iyo bagwaanadoodii iyo sanamiyaashoodii oo macruuf wey dee dadka muslimiintana oo adiga arkaye qudus iyo meelaha lamida xoog laga haysto halkaa waxaa alla uu ku bayaamiyey oo ilaahay uu caddeeyey asbaabta jihaadka inay ka mid tahay koow waxyaabaha keenaya dadka muslimiinta oo la dulmayo biannahum dulimu iyada oo dal iyo laga qabsanayo dalkoodiina ukhrijuu min diyaarihim iyadoo caqiidadooda lagu haysto ilaa an yaquuluu rabbuna allah iyadoo cibaadadooda lagu haysto lahudimat صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا marka intaasoo dhamme waa asbaabta keenaysa jihaadka oo jihaadkii asababana waa leeyahay ahdaaf iyo ujeedooyinna way leeya uu leeyahay qur-aanka kariimka ee uu ka warramay oo sarraysoo qaaliya ujeeddadu ma aha un in dad la laayo guryana la dumiyo waxna la burburiyo laakiin hadafka jihaadka looga jeedaa waa hadaf saamiya oo sarreeya oo dadka muslimiinta ah ay xuquuqda ay leeyihiin iyo ummadda caalamku cadaaladday u baahan yihiin oo dhan inay helaan ahdaaftaasay ka mid tahay iyo tamarada tamarada macnaa midhaha laga goosanayana dee waa ka mid shahaadadii iyo nasrigii ixdal xusnaynta uu qur-aanku ku tilmaamay marka fiqul jihaad waa fiqi ballaadhan weeyaan kollayba dadka muslimiintaana jahdiga jahliga kaga dhacay awgeed ayaa keenay in ama ay ka naxaan ama ay ka wahsadaan oo ay ka fadhiistaan alla waxau uhi walaa yansuranna allaahu ilaahay wuu u hiilinayaa man yansuru cidda isaga uhiilisa ilaahay wuu uhiilinayaa isagiibaa hiilinayo haddana waxaa lagu leeyahay qofka u hiiliya ilaahay awliyadiisa iyo dadka diinta u halgamaya iyo kitaabkiisa qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam intaa cidda u hiilisa ee jihaadkeeda iyo dagaalkeeda uu kaa yahay ilaahay baa u hiilinaya walaa yansuranna allaahu man yansuru waa shardi baa ku xidhanoo markaynu ilaahay u hiilinee dagaalkeennu uu yahay mid diineed cadaaladda lagu baadi doonayo kolkaasay noqon doontaa fii sabiili illaahi lagu socdo markaasaa hilibaadka ilaahay la helaya ina allaha la qawiyun casiiz ilaahay awooddiisu way badantay qawi casiiz weeye waxba kuma adkaadaan wax waliba u fududiy aladiina kuwii buu ilaahay u hiilinayaa in makannaahum fi lard dhulka haddii aanu gacanta u gelino oo hogaamintiisa ay yeeshaan oo madaxay ka noqdaan aqaamuu salaata wa aatawu zakaata wa amaruu bilmacruufi wa nahaw cani ilmunkar waa kuwaa wey salaaday oogayaan sakadana way bixinayaan waxa wanaagsanna dadkay farayaan xumaantana way u diidayaan walilaahi caaqibatu lumuur arrimaha cidhibtooda dambe ilaahaybaa iskaloo cid waliba waxay calfanayso isaga haya cid waliba waxay abaal u yeelanayso isaga ayaa ogsoon kuwan cidhibtooduna waa cidhib fiican oo la mahadiye wey nasku halkaa waxa uu ku bayaamiyey dadka ilaahay uu difaacaya u ihi ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu waa kuwaa wey astaamahooda isma qariyaan waa kuwa marka ay hogaaminta dhulka yeeshaana ay madax noqdaan dowladnimadooda iyo awooddooda intuba diinta u adeegaysa intuba diinta ayay u adeegaysa siyaasatu diini bidawla wa xiraasatu diin siyaasa sharciya waxa weeye in diintii dowladda ay hogaamiso dowladduna diinta difaacdo waxaa ugu horeeya waa taas hadday dadka diintooda u difaacdo gaal iyo islaamba waa ka faa'iidayaan hadday dadka diintooda u difaacdo oo waxay dowladdu ku soconayso iyo waxa ay ku dagaalamayso iyo waxa distoorka u ah iyo waxa cid kala hagayaaba uu diinta yahay sidaa dee naskuba uu tilmaamayo waxaa xaqiiqo ah wixii kaloo dhammiba inay fududaanayaan nasriga ilaahay inay la helayo aladiina imakannaahum fi lard attamkiin macnaha waa iyada oo gacanta loo geliyo dadkii oo qiyaadadii dhulka ay yeeshaan oo madaxay noqdaan waxay ugu adeegayaan diintii waxay ugu adeegayaan maxay dowladnimadii diinta loogu adeegaya calmaaniyadda nidaamkan lagu dhahdaana sidiisaba nidaam alcalmaaniya waa diinta iyo dowladnimadoo la kala saaro oo nimanka gaaladii waxa ay ku socdeen ba ahaa annaga diintii nasaaradu wayna wadi weyday bay idhaah diin dib u socda bay noqoto kiniisadaanu ku xidhnay diintaa iyo raggeediiba dadka muslimiinta haddaad tihiin inaa doonaysaan inaad horu martaan oo warshado yeelataan oo cer iyo dhulba u baxdaan meel walba quustaan idinkuna masjidka un ku xidha iyo awqaafaha iyo meelo gaar ahoo maxkamadaha meelahaasun diintu ha iska joogto iyo rijaalu diin culimaduna culimaha ahaato ragga siyaasaduna rag gaara ha la kala saaro faslu diini cani dawla baa laydhaha nidaamka calmaaniga haddaad maqasho waa diin iyo dowladnimo la kala ilaaliyo innagana dowladnimadeenna waxaa hagaysaba diintaaba hagaysa dowladnimaduna waxay u adeegaysaa ilaalinaysaa diinta ilahay bay ilaalinaysa diinta la ilaaliyaa dowlad lagu hagayaana dadkoo dhami waxoodii u helayba dadkoo dhami waxoodii u helay marka mushkiladda taallaa waata nidaamulcalmaani waa ka lagu salaynayo manaahijta waxbarashada garsoorka siyaasadda debadda ta dhaqaalaha wax walba nidaamul calmaani waa nidaamkaa dimuqraadiga lagu tilmaamo waa mid mughaayiru ah ama mukhaalif u ahoo tamaaman kasoo horjeeda kaa islaamka dimuqraadiyadda iyo islaamku waa waa iswaafajinaya isku dhan unbay ujeedaana waa wada tashi waxaase waa riwaayad yaroo caantaynaya dhegaysanayaan lagu harowsanine ma jiro waa laba barnaamijoo kaa calmaaniga iyo kaa dimuqraadiga waa laba ka duwan kaa islaamigaa manhajkaa dhan ee khilaafada ee habaysan waa mid waa kuwo ka duwan wey tamaaman oo la isu keeni karayn ana mushkiladdu halka ay ka jirta wey alla waxau uhi wain yukadibuuka nebi maxamedow haddii ay ku beeniyaan faqad kadabat way beenisay qablahum hortood qowmu nuuxin wacaadun wa thamuud nebi nuux qoladiisii iyo reer caad iyo reer thamuudba way beeniyeen wa qowmu ibraahiim nebi ibraahim qoladiisiina waa beeniyeen wa qowmu luud luud qoladiisiina way beeniyeen rasuulkii loo diray luud wa asxaabu madyana qoladii shucayb loo diray ee madyan degi jirtayna waa beeniyeen wa kudiba muusa nebi muusena waa la beeniyey qur-aankaad ku aragtay fircoon iyo wixii daba socday waa beeniyeen fa amlaytu waan u kaadiyey lilkaafiriina gaalada ayaan u kaadiyey oo kumaan degdega buu lahaydi uma akhadtuhum waan qartay fa kayfa kaana nakiir ciqaabkaygii iyo diidmadii aan kuwaa diiday sideebay ahayd halkeedii bay dhacday sidii ugu habboonayd bay kuwan ku dhacday ugu dhacday ilaahay baana ku cadcadeeyey qur-aanka kariimka ah waata keentay fircoonkii ilaahnimada sheeganayay inuu yidhaahdo intuu afka kala qaaday imikaan rumeeyey ilaahay muuse iyo haaruun rumeeyeen fa kayfa kaana nakiir alla waa sii wadaa sunnada jaariga ah ee soconaysay buu inoo tilmaamayaa iyo habka uu ula dhaqmo cadowga fa ka-ayin buu ilaha yidhi badana min qaryatin magaala ahlaknaaha aanu cidhibgoon cidhibgoynay oo aanu cawda u jarnay dam ka dhignay wa hiya daalimatun iyada oo xadda ka baxday oo gardarootay oo ilaahay iyo ummadaba ku gardarootay magaalada la sheegayaa guryaha dhisan maaha waa dadka degan fa hiya iyadu khaawiyatun mid ku dunta weeye magaaladaasi calaa curuushihaa saqafkeediibay ku duntay oo saqafkaa marka hore soo dumoo dee guryo dumay waynu aragnay sagxadda yimaada dabeetana gidaaradaas yaryar uga daba dhaca halkaasay ku rogmata khaawiyatun calaa curuushiha gidaarradii baa ku dhacay saqafkii oo saqafkaa hooseeya wa bi'rin ceel badanaa mucadalatin laga tegay oo la cadilay inaba waan idhahnaa cadilaade ceel laga dhaqaajiyey iyo wa qasrin fooq mashiid la dheereeyey ama la nuuradeeyey ama la adkeeyey mufasiriintu inta way ku fasireen fooq intoo la adkeeyey oo la dheereeyo la qurxiyey isagana laga dhaqaajiyey balmadaha eeg waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu tabuu kusii socda waxa uu maray diyaaru thamuud reer thamuud meeshii ay ka cabayeen kolkaasuu lahaa warceelkaashu ay ka cabaysay kasoo dhaansadoo nimankaa meeshii ay ka cabayeen ha gelina ha u gelina guryahooda ilaa an takuunuu baakiin idinkoo oeya mooyaane oo ilmaynaya oo ka warwarsan waxaas idin iyaga ku dhacay inuu idin soo gaaro ka baqaya rag ceelashii kasoo dhaansaday biyihiioo ku yara qooshtay cajiinkiina waxa uu lahaa xoolaha siiya wa biirin mucadalatin wa qasrin mashiid sidaasaa ilaahay uu dal iyo dadba isagaa gacanta ku haye markuu doono waa kala wareejinayaa kam wa kam kaiir wa kaiir in badan baa dhul laga haajiray oo isbedelay oo ceelashii sii qodayin oo foqyadii sii muuqdaan afalam yasiiruu buu ilaahay yidhi miyaanay miyay socdaan fil ardi dhulka fatakuuna lahum ay u ahaata quluubun qalbiyaal yacqiluuna bihaa ay wax ku garanayaan caqli ay wax ku fahmaan aw aadaanun yasmacuuna bihaa ama dhaga ay wax ku maqlaan miyay yeeshaan bal nimankan intay caalamka maraan may wax dhegaystaan oo ay wax eegaan oo qalbigooda uu hagaago wax badan bay kororsan lahaayeen wax badanina way u muuqan lahaayeen ummadaha la halaagee la cidhib diray fa innahaa qisadu waxay tahi laa tacmal absaar indhahan ku yaalla wejiga mala'a nimanku ee way leeyihiin walaakin tacmal quluub qalbigiibaa dam ah tacma alquluub tacma absaaru alquluub indhihii qalbiga ayaa dam noqotay allatii fi suduur taasoo laabta ku sugan marka lilcayni basar walilqalbi basiira ishuna waxay leedahay shay la yidhaahdo basar iyo arag qalbiguna wuxuu leeyahay basiira ayay leedahay ayuu leeyahay isaguna labadaasaasay u kala tegeen marka haddii ay indhahoodan iyagoo waaweyn kugu soo eegayaan oo ay aada wax u arkayaan kuwii qalbigaa dama baa ilaha uhi fatiiladii iyo laambadii u baxaysay baa madoobaatay oo dam noqotay marka halkaa waxaa kaaga muuqanaya qofka muslimka ah inuu ka nool yahay damiirka ayuu ka nool yahay caqiidaduu ka nool yahay garaadkuu ka nool yahay iyo fikirka iyo wacyiga iyo siduu wax u arkayo wax u dareemayo intaa haddii laga waayana muuqaalkiisu waxa uu noqonayaa uun ka ilaahay uu ka warramay fii awali suurati almunaafiqiin waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum wain yaquuluu tasmac liqowlihim kaanahum khushubun musanada nimankii waa niman waaweyn oo aftahan oo haddana jidhkoodii haybadooda aad la yaabayso oo haddana marka loo dhabagalo waa waxa ay ka dhigan yihiin in qoryo la tiiriyey oo daloola kaanahum khushubun musanada laakin tacmal quluubu allatii fi suduur qur-aanka kariimkaina aada buu uga waramaa qalbiga iyo qaybihiisa iyo ka nool iyo ka dhintay iyo leanna waa waa jiinkii qofka weeye waa laga maarmaan qofku inuu qalbigiisa wixii daaweynaya iyo kala ogaada wixii dilaya wayastacjiluunaka bilcadaabi bay ku dadejisanayaan nebi maxamed oo keen bay kuleeyihiin walan yukhlifa allahu wacdah ilaahayna ballantiisa kama baxayo wa ina yowman cinda rabbik maalin ilaahaaga agtiisa ahaade waa qiyaamaha eh ka alfi sanatin kun sanuu la dheraryahay oo mimaa tacuduuna maalmaha iyo ayaamaha tirsataan ka mida iyo sanadaha maalinkaas waa kun sanuu la dheraryahay konton kunna qur-aanku waa tilmaamay khamsiina alfa sana meelaha qaarkiiba ayaa noqonaya kun sano marka la isu wada geeyana konton cadadka yari ka badanunbuu soo hoosgelaya marka maalinkaasi waxa uu yahay ka u dambeeya ee loo ballan qaaday ee dhexdiisa la ciqaabi doono ee la cadaabi doono wakaayin min qaryatin buu ilahay yidhi magaalo badan ah amlaytu lahaa aan u kaadiyey mar kalea ilahay uu ku celiyey wa hiya daalimatun iyadoo dulmi samaysay dulmina dee waxa ugu weyn waad og tahayoo siduu nabigu xusey calayhi salaatu wasalaam waa shirkiga iyo gaalnimada ina shirka la dulmun cadiim markuu aayaddaa fasirayay uma akhadtuhaa waan qabtay wa ilaya almasiir meesha loo soo noqonayaa waa xaggayga marka ha yaabin haddaad aragta ummadaha caalamka oo qaarkood ay aada u kibrayaan dhaqaale iyo awood ay ku faanayaan maanta cid kale aanay waxba ogeyn wuxuunay ka mid yihiin dadkan ilaahay uu ka warramayo ee waddada lagu riday unbay ka mid yihiin qolo waliba maalmo yar iyo sanado kooban bay leeyihin si unbay ku qaadanayaan imaa inay sharaf ku qaataan wa imaa inay khasaare ku qaataan arrinkooda waa labadaa mid weyn qul waxaa tidhaa yaa ayuha nnaasu dadaw inamaa ana lakum nadiirun mubiin anigu waxaanay mid idiin digaya oo digniintiisuna ay caddahay sidaa u sheeg dadka digniintiisuna ay caddahay macnaha doorkaygu maaha kaas inaan dadka halaago inaan jawaab ficliya siiyo laakiin ummadda waxbaan gaadhsiinaya waxbaan gaadhsiinaya ummadduna way kala baxaysaa faama aladiina aamanuu dadkii aan la rumeeyey wa camiluu saalixaati camalada fiican falay lahum makfiratun dembi dhaaf bay leeyihiin wa risqun kariim iyo arsaaqad wanaagsan waa takhliyatun uma taxliya takhliya ilaahay uu ku samaynayaa lahum makfira waa la safaynaya iskiisad baa laga marinaya waa laga tirayaa wixii dembi ahaa baa laga salabaynaya taxliya lagu samaynaya waa la qurxinayaa wa risqun kariim saasaa ilahay u qurxinaya waaladiina sacaw fii aayaatina kuwa u socday aayadaha yaga u gucleeyey macnaha miyay u adeegayaan maya fii ibtaali alaayaat aayadaha inay buriyaan ay ka hor yimaadaan oo ay waddada ka duwaan oo aan lagu camal falin oo diin aanay noqon mucaajisiina iyagoo isku wada inay ilaahayna ka fakadaan ilaahay ma cajisgelin karaan laakiin iyagu sida u dhaqmayaan ilaahay waxba umay reebin kamana baqayaan marka mucaajisiina iyagoo ilaahay doonaya in ay ka baxsadaan oo aan dee ka baqayn ulaaika asxaabu ljaxiim kuwaas naarta jaxiime la yidhaahda ayay gelayaan baa ilahay in badan bay gaaladu aladiina sacaw fii aayatina waa wada yihiin oo waxaa laga dagaalamaya waa diin haddaad meelaha ka maqasho yurub oo dhan baa isu timid kuwii warshadaha isu yimi dabeetana maxaa iminka maalmahan dambeeye akhbaarta soconaya labada qodobe ugu waaweyne laga hadlay ee la ysla waafaqay maxay noqdeen irhaabka iyo hubka wax kumaada labadiiba iyagiiba ah irhaabkii caalamiga ahaana waa iyagii hubkii wax kumaadaya dadka lagu tijaabinayey ee kambaniyadooda ay ku tijaabinayeenna waa iyagii laakiin marka taa la leeyahay waxaa loo jeedaa dadka muslimiintaa wax awood yeesho madaxa kor u qaada oo ama aynu ka cabsanno ama hub ay wax ku cabsigeliyaan yeeshaabayuu jirin cidda wax cabsigelinaysa wa inaga uun laakiin cid kale wax cabsigelinaysa maya wamaa arsalnaa buu ilaaha yidhi maanaan tirin min qablika hortaa nebi maxamed ow min rasuulin maanaan tirin walaa nebiyin maanaan tirin oo nebiga laftiisii dee in waxa kaaga muuqanaya halkaa waajibkii saaran yahay oo waxyigii inuu sheegay snaid ilaa haddii aanu dirno ambiyada ama ambiyada iyo rusushaaba idaa tamanaa marka uu wax doono alqa shaydaanu shaydaanku waxa uu ku tuurayey fii umniyatihi rabitaankiisa shay-an buu ku tuurayay oo mararka qaarkood buu waswaasinayay rasuulkaasi wixii uu doonay ayaa mararka qaarkood xoogaa waswaasa shaydaanku qalbiga ugu tuurayay fayansakhu allah ilaahay baa ka safaynaya maa yulqi shaydaan shaydaanku waxa uu ku tuuray rasuulkaa dareenkiisa ayuu ka safaynayay uma yuxkimu allahu aayaati ilaahayna aayaadkiisuu sugayaa isagaa ilaashanayo rasuulka wax ka dhex gelaya aayaadka uu ilaahay kasoo keenayo ma jiro wallaahu caliimun xakiim ilaahay baa shay walba ogsoon oo xikmad leh liyajcala si uu ilaahay u yeelo maa yulqi shaydaanu shaydaanku waxaan uu tuuraya fitnatan liladiina fii quluubihim marad kuwa qalbigooda uu cudurku ku sugan yahay iyo walqaasiyati quluubuhum iyo kuwa qalbigoodu engegay kuwaa fitnu ku noqonayaa fitna ayuu ku yahay tafsiirkaa culimada qaarkood way mariyeen sida dee maaragtay maxamed cali saabuni iyo uu maaragtay ikhtiyaarkiisa ah uu doortay ama kale laakiin kaad moodo malaha inuu ku sii yar waadix yahay waxa weeye marka sababtana loo eego nabiga caleyhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka midaba iyadoo uu akriyayo qur-aanka oo uu kusoo degayo ayaa majliskiisa waxaa fadhiyay dad muslimiin iyo gaalaba leh waxaa kusoo degtay suuratu najmiya uu akhriyey waxaa ku jira afara'aytum allaata waalcuza wamanaata athaalithata alukhraa alakum aldakaru walahu lunthaa tilka idan qismatun diiza aayaadkaasi baa ku jira sida macruufkaa waa kuwii wada sujuuday nimankaa gaaladahaa way wada sujuudeen nebigii asxaabtu sujuude laakiin kuwii gaalada ahaa meesha fadhiyeyna way wada sujuudeen marka laga reebo mid dee kibirsanaa ciid qaado wejiga saaro oo yidhi aanu foorarsan kari maayo gaalada ka mid ahaa intii kale waa la wada sujuudeen marka iyagu kuwani laba arrimoodba way u sujuudeen sanamyaashodaasoo qur-aanka lagu sheegay oo ay leeyihiin ictiraaf baa jira kol haddii laba soo qaadayba ilaan ummad taas inkaarta halkaasi u fadhiisatay oo meelaha ibliiske la ictiraaf bay dhahaan bahalihii kol haddii lasoo qaadayba oo layidhaha faraytum allaata waalcuza wamanaata athaalithata alukhraa ka warramaba haddii layidhi waa la ictiraaf dabetna way iyagu kuwaasi ula niyoodeen nebigii asxaabtuna waxay ula jeedeen ilaahooda boqorka ah ee dee waxyiga usoo dejiyo waxa labaadoo marka shaydaanku qalbigooda uu ku riday waxyaabo waswaas ahoo aan aayaadka la soconin oo kale ayaa qalbigooda uu ku riday tilka alqaraaniiqu alculyaa wa ina shafaacatahuna la turja ayay erey noocaasa bay qoraan mufasiriinta kutubahooda sanamyaashaa shafaacadooda waa la rajaynaya taasoo kalena shaydaanku qalbigooda ayuu ku riday ama wuxuu uga dhigay wax qur-aanka la soo degayay la socdo oo kale nebigu ahriyay oo iyaga dhagahoodu ku riday shaydaanku ilan wuu waaxyoodaaye waina shayaaiina la yuuxuuna ilaa wliyaahim shayaaiina alinsi waljini yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli guruuran marka waxygii nebiga kusoo degayay buu uga dhigay in intaasi ku dhex jirto oo nebigu ma akrin laakiin dhegahooda ayuu ku tuuray labadaa arrimood bay u sujuudeen kolkaasaa dabeedna aayaadkan ay soo degeen kadib ilaahay baa waxau uhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin walaa nabiyin ilaa idaa tamanaa kolkii hore tamanaa markuu wax ku yidi dooladu wax doonay hayd tafsiirkan kale wuxuu leeyahy ilaa idaa tamanaa markuu akhriyo rasuulkaas alqa shaydaanu shaydaanku waxa uu ku ridayaa fii umniyatihi akhrintiisa shay-an buu ku ridayaa oo qirada uu nebigu akhriyaya calayhi salaatu wasalaam waxba kuma jiraan laakiin kuwan dhagahoodaa wax maqlay fayansakhu allaahu maa yulqi shaydaan shaydaanku wixii uu soo tuuray ilaahay baa nasakhayo dee qur-aankii kama muuqanayo uma yuxkimu allaahu aayaati ilaahay aayaadkiisu sugaya siduu kusoo dejiyey baa lagu qoraya nebiga kusoo gaadhay liyajcala si u yeelo maa yulqi shaydaan shaydaanku waxaan uu soo tuurayo fitnatan liladiina fii quluubihim maradun waalqaasiyati quluubuhum kuwa qalbigooda cudurku uu jiifo iyo kuwa qalbigoodu engegay fitno ayuu shaydaanku uga dhigaya oo wax qur-aanka ku jira ayuu uga dhigay waxaan dhagahoodu maqleen dabcan wax mana aha dee nebiga ka soo baxay afkiisa calayhi salaatu wasalaam iyaga wax dhagahooda ku dhacay ilaan marar badan baa qur-aanku mar buu tilmaamay qur-aanku munaafiqiintu inay odhan jireen nebigoo qur-aankii akhriyay calayhi salaatu wasalaam maadaa qaala aanifan ayukum zaadatu haadihi iimaanan